waad mahadsan tahay walaalka yaasir cabdulaahi mid ka mid a dhacdooyinkii ugu cuslaaya uu martigeliyo sanadkan inaga idlaanayay kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriga waa axdaas isxigxigta oo ka dhacday mandiqada loo bixiyey bariga dhexe kuwaas oo ku habsaday hal urur saameyn ballaaranna ku reebay gobolka inkastoo dhacdooyinka ay kala tagsanaayeen haddana waxay ku wajahanayeen hal daraf waxayna xaqiijiyeen hal natiijow ah in dhinacii ku dhacayeen uu taagdareeyey sidoo kalena ay hoos u dhacday saameyntii ballaarneyd ee uu ku lahaa mandiqadda ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullaahi ka dhaqdhaqaaqa dalka lubnaan waa mid ka mid ah ururada taabacsan dowladda shiicada ee iiraan islamarkaana lagu tiriyo ururada garabka u ah kuna matala dowladda iiraan gobolka bariga dhexe sanadkan aynu oga dhignayd ururkaasi mid madow kadib markii uu waayey qaar badan oo ka mid ah hogaamiyayaashiisa safka koowaad iyo kaabayaal badan oo muhiim u ahaa kadib muddo ku dhow soddon sano oo ururkan ku xooganaa dalka lubnaan maamulka yuhuuddan ay kala dhexaysay diriir xoogan oo uu dhowr jeer ku itaal roonaaday xisbiga kiyaanka sahaynada ayaa sanadkayna dhaafay gudihiisa dharbaaxooyin xoogan ku hubsaday dhabannada ururka isku magacaabay xisbullah dharbaaxooyinkaas ayaana xisbiga weydaariyey dhaqdhaqaaqyo badan oo ku lahaa mandiqadda wixii ka dambeeyey hanaqaadkii howlgalkii guulaystay iyo duufaanulaksa ururka shiiciga ee xisbullah iyo maamulka yuhuudda ayaa meel dhow iska arkay bilihii ugu horreeyey ee uu dagaalka khazabilowga ahaa ayuuna hogaamiyihii la dilay ururka shiiciga ah ninka lagu magacaabo xasan nasrullah cilaamiyey in dagaal toosa ay la gali doonaan kayaanka gumaystaha ah kayaanka gumaystaha yuhuudda ayaa magaalada bayruud ee caasimadda u ah dalka lubnaan gaar ahaan daaxiyada koonfureed ee saldhigga u ah ururka isku magacaabay xisbullah waxuu ka fuliyey dhowr howlgal kuwaas oo ku beegsaday saraakiil muhiim u ah xisbullah dhankiisa ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa had iyo goor warbaahinta u marinayay kayaanka gumaystaha yuhuudda hadallo goodis ah iyo tasriixaad ay madaxda xisbullah ku sheegayeen in ay dagaal toosa ku qaadi doonaan kayaanka gumaystaha yuhuudda howlgallo dhowra oo loo adeegsaday diyaaradada ronisa iyo sawaariikhda dheereeya ayuu ururka isku magacaabay xisbullah xiliyo kala duwan ku beegsaday xarumo raacsan maamulka yuhuudda oo ku yaala deegaanada uu gumaysiga ku haystay ee waqooyiga falastiin saraakiil ay jegadoodu sarrayso askar tiro badan iyo agabyo milatari ayuu ku waayey maamulka yuhuudda weeraradii ka dhanka ahaa ay ku beegsanayeen xoogaga isku magacaabay xisbullah ee ka dhaqdhaqaaqa dalka lubnaan sida tooska ahna ugu xidhan dowladda shiicada ee iiraan wixii intaa ka dambeeyey kayaanka gumaystaha yuhuudda ayaa bilaabay inuu howlgallo xoogan oo si weyn loo soo maareeyey uu ku beegsada madaxda iyo hogaamiyaasha indhaha u ah ururka isagoona dabacan ka amba qaadaya xooga sirdoon taariikhdu markay ku beegneed afar iyo labaatanka bishii koowaad ee sanadkan inaga sii dhammaanayay kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kalena ku beegneed soddonka bishii toddobaad ee sanadda labada kun afar iyo labaatanka kayaanka gumaystaha yuhuudda ayaa weerar qorshaysan oo ay diyaaradiisa ka fuliyeen daaxiyada koonfureed ee magaalada bayruud waxay ku dileen fu-aad shukri oo ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu sarreeya ee ururka kadib dilkii hogaamiyahaasi muhiimka u ahaa ururka xisbullah ee fu-aad shukri xogayihii guudiye xasan nasrullah ayaa warbaahinta ka soo muuqday isagoona sheegay inuu ururka geli doono marxalad cusub oo ay si toosa isku fara saari doonaan kayaanka gumaystaha yuhuudda ah dilkii fu-aad shukri kadib ururka xisbullah waxba kama bedelin qaabdagaalkiisii kala dhexeeyey maamulka yuhuudda saddex toddobaad markii ka soo wareegatay goodiskii xasan nasrullah iyo dilkii fu-aad shukri maamulka yuhuudda ayaa mar kale duqeyn ku ekeeyey goob ku taala magaalada caasimadda ee beyruud weliba daaxiyada koonfureed halkaas oo bayaan ka soo baxay ciidamada yuhuuddu ku tilmaamay inay yaaleen waxyaabaha lis ku ah nabadda yuhuudda ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa dhankiisa saacad kadib markii uu bayaankaas ka soo baxay maamulka yuhuudda wuxuu weerar loo adeegsaday toban sawaariikh ku qaaday deegaanka aljaliil iyo caka halkaasoo ay sawaariikhdaasi ka geysteen khasaarooyin kala duwan taariikhda hijiriga markii ay ku beegneed afar iyo tobanka bishii saddexaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga maamulka yuhuudda ayaa weerar dhagaraysan ka fuliyey gudaha dalka lubnaan kaasi oo uu haynaalada beejarka ee lagu wada xidhiidho uu ku qarxiyo kumanaan qofood oo sitay badankooduna raacsanaa ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah warbaahinta ayaa maalintaasi xaqiijisay in weerarkaas teknolojiyadeed ay fulisay yuhuudda ay ku dhinteen saddex qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan laba kun toddoba boqol iyo konton qof weerarkan ayaana si xoogan u saameeyey xisbiga isagoona qalqal iyo walaac ku dhex baayiyey hoggaankiisa maalmo kadib markii uu maamulka yuhuudda fuliyey qaraxyadii beejarka taariikhda hijirigan ayay ahayd afar iyo labaatanka bishii saddexaad kun afar boqol afartan iyo lix dhanka miilaadiyadan ay maraysay toddobiyo labaatanka bisha sagaalaad sanadka labada kun afar iyo labaatanka maamulka yuhuudda ayaa beegsaday xaruntii ugu weyneed ay ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ay ku lahaayeen xaafadda koonfureed ee magaalada beyruud xilli weliba xaruntaasi god hoosteeda ka qodan uu kulan muhiima oga socday hoggaanka ururka xisbullah isla markiiba maamulka yuhuudda ayaa sheegtay inuu dilay hogaamiyihii ururka xisbullah ninka lagu magacaabo xasan nasrullah oo talada xisbigaasi hayay laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan labadii ilaa dabyaaqadii labada kun afariyo labaatanka iyo hogaamiyaal kaloo nasrullah ku welinayay kulanka duqayntan wax badan ka bedeshay habsami socodka ururka xisbullah ayuu kiyaanka gumaystaha yuhuud u adeegsaday gantaallo culus iyo banbooyin duleeliyo dhulka oo diyaaradaha f soddon iyo shan ay la dhaceen goobtii uu ku jiray xasan nasrullah howlgalkan duqaynta ay fuliyeen diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa waxaa ku dhintay lix ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen ilaa sagaashan ruux oo kale bayaan isla duqayntaa kadib ka soo baxay ciidamada yuhuudda ayaa lagu sheegay inay howlgalkaasi ku dileen xasan nasrullah hogaamiyihii guud ee xisbiga cali karki hogaamiyihii jabhadda koonfureed ee taabacsaneed ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah iyo cabaas neel farshaan oo ka tirsanaa saraakiisha ilaalada kacaanka iiraan maalmo kooban kadib haddana ciidamada yuhuudda ayaa iclaamiyey inay dilin nin lagu magacaabo hashim safiyudiin oo ahaa ku-xigeenkii xasan nasrullah laguna waday inuu talada ka dhexlo iyo nin lagu magacaabo abuucali oo lagu tilmaamay garabka midig ee nasrullah siddeed iyo labaatankii bishii saddexaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga kuna beegneed kooda bisha tobanaad ee sannadda labada kun afar iyo labaatanka markii uu maamulka yuhuuddu beegsaday hoggaankii ururka isku magacaabay xisbullah qaar ka mid a ciidankiisana ku qarxiyay aaladihii ku wada xidhiidhayeen ciidamada kayaanka gumaystaha yuhuudda ayaa gudaha u soo galay dhulka lubnaan maamulka yuhuudda ayaana iclaamiyey in ciidankiisa ay halkaa u aadeen howlgal kooban oo xagga dhulka ah soddon iyo saddex maalmood oo ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda gudaha dalka lubnaan ayay xogaga ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah kala hortageen iskacaabin adag oo ciidamada yuhuudda looga dilay saraakiil tiro badan iyo askar boqolaal ah walow markii dambe ay ciidamada yuhuudda halkaasi oga baxeen heshiis uu maamulka yuhuudda soo qortay